Tuulada Jigjiga ee dhacda degmo baarlamaneedka Cildhaas ayaa gudoomiye xaafadeed loogu caleemo-saaray Xuseen Isaaq oo ay da'diisu tahay afar iyo labaatan sano jir xafladda caleemo-saarka jiifka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas-uuliyiin oo uu horkacayay xildhibaanka degmo baarlamaneedka Cildhaas Aadan Keenan Wehliye meesha waxaa lagu caleemasaarayaa jiif magaalada jiif ma qabin jiifka canon lagu jiifaya waxaan kuu sheegaa wiilka meesha loo caleemasooro digteed loo imaado diyaarad loo soo dejiyo intaanu imbi iyo tulweyne iskugu imaado shaqaa ku laaban dadka meeshan joogo duwaagta iyo ummadda ilaahay uma meesha ku nool adigaa jiif ku ah waxaan leeyahay wiilkan caleema saare allaha barakeeya mas-uuliyadda allaha u sahla mid dadka iyo diinta anfac allaha ka dhiga jigjigana allaha barakeeya haddaan nahay reer jigjiga waa mahadsan yahay maxishmaaga iyo inta garab taaganba annaga haddaan nahay reer jigjiga abaal nin gala waa la arkaa nin gudud lama arka aadankaynan wixiis noo galay to iyo laba ma aha dhanka kale mas-uuliyiintii xafladdaasi ka soo qaybgalay ayaa halkaasi ka hadlay jief labaatan iyo afar jir eh ama inaan ka yar oo hadda kenya jief laga dhigi karo ma jirto runtii inaad ogaatiin ayaan rabaa iskama imaado iskama imaani karto location in la balbalaabo ma fududo haddana office loo dhisa ma fududo marka waxaan u malaynayaa ninkan walaalkeenne aad iyo aad baad ugu hagar baxay beesha walaalkeen walaalaheen waxqabashada iyo hadda waan ku faraxsanahay magaalo jigjiga la dhaha oo afar sano jirta oo booliis qabta oo intii dowlad ay qabta qabta oo biyo loo soo jiidahayo oo ciddii reer awdumaal madax ka yihiin inaan imaado laakiin meeshaan haddaan isku digaala intaan magaari lahayn may mudane aadan keenan wehliye ayaa ka hadlay dadaalka uu ku bixiyey sidii tuuladaasi ay ku heli lahayd gudoomiye meeshiis adi madaxda ka hel waa inaa cidda madax ka yeelata waktina wakti baa dhalaa maanta ilaahay qoray maanta lilma sheegin horta wiilka halka jiefka laga dhigay maantadan la joogo waa jiefka waddanka kenya ugu yar taasna waa wax weyn maqla waddanka kenya maanta hadda jiiftaan garanaa ninka ugu yar waay iskama dhicine haddaan lindhihi lahay linku ashar dastuurko caanoolo waa laba victory inaad dhiisiga sheegaan u malaynahay caanoolo markaan bilaabayna sidaan oo kalo yaa asagana wiil yar oo faataxa loo maray oo macallin ah oo waqtigeedana jiifnimada rabin yaan dhahnay aan kaa dhigno jief maanta jiefkii halka ii nahay asagana dowladda promotionisaysi waxay ka dhigtay dio jief maadey baa garanaysay somo marka waxaan rabnaa midka halka jigjige laga dhigay saddex sano afar sano soo socoto inaad adignaas dio noqotid wiilkaan yaroo jiefka lagu sii waxaan rabnaa inaas dadaashid dalkaas uusu keentid waa nogsoonah maseejo badan baa lii soo qora astaan jiefkii aawe
isku soo badaduubo gudoomiyahani cusub ayaa loogu baaqay in bulshada halkaasi ku nool uu si cadaalad ah ugu gudo waajibaadka saaran cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer